والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى باب يبر والديه ما لم يكن معصية yabaru wuxuu u baarinimo falayaa ama dee wuu samafali wuu maqli wa adeeci waalidayhi labadiisa waalid maa lam yakun haddaanu ahayn waxa ay kaba doonayaan ama ay farayaanba macsiyatan macsiyo ama aanu ahayn oo bal kollay daacada waalidka iyo ama daacadii madaxda ahayd iyo ciddii dabal ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ahaynee laba adeecayay dee daacadoodu kollay sanuu nimaka inooguba qayday bay ku qaydantao wixii macruufa ayay daacadu noqonaysaa shaygii macsiyada ahaa mukhaalafadiisuna ma noqonayso imaka halkan cuquuq ma noqonayso eeqaydkan maa lam yakun macsiyatan dhammaanba wixii bal matalan la isfarayo biri iyo daaco iyo umuurahaas oo dhamiba way ku qaydantao qaydkani waa inoo oolayahay taas buu baabkeedii yahay wuxu uhi markaa muصنifku raximah الlahu taعaalى xadaثna mحamed بn cabdالعaزيiزi qaala xadaثna cabdالmلك بn الkhaطاab bn cubayd الlahi bn abi bakrata الbaصriyu laqiituhu bالramlati mحamed bn cabdالعaزيiz alcmari الramli ayaa leh cabdالmلك bn الkhaطاab waxaan kula kulmay ramlo ayaan kula kulmay waa meeshan imakaba dee falastiin kuba taala kollay ninkaa horena waa nin marka la eego atbaacu taabiciintii dadkii la kulmay kii ugu waaweynaa buu kaba mid yahay bukhaarina kole malaha saxiixana laba meelood iyo buu kagaba wariyaa wax ninka labaadse waa atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey ayuu yihi basraan kula kulm ramlaan kula kulmay buu ihi oo qaala markaa wuxuu yihi cabdilmelik baa odhanaya xadaanii waxa ii waramay raashidun abu muxammadin can shahri bni xawshabin rashid ibnu najiix alximaani waa nin isagu taabiciintii raggii ugu dambeeyey kaba mid ahaa midharhkii ugu dambeeyey saxaabada arkays kollay bal taasba oo magaciisa dee waa kan rashid abu moxamedna waa kunyadiisii ayna najiix baa lagu magacaabaa can shahr bni xawshabin can ummi dardaa'i can abi darda shahr ibni xawshab iyo umu dardaana waa taabiciintii bay kaga mid yihiin marka xadiidka sanadkiisa waxaa isku wada xigaa saddex taabici ayaa israacay raashid iyo shahr iyo umudarda in shahr ibnu xawshabna kolley waa nin shanigiisa culimada iskuba yar khilaafsayinoo maqal kuba sugan yahay laakiin xadiidka inoo soo socda markaan jumlooyinkiisiiyo qeybaha uu ka kooban yahay eegno shawaahid kala duwan buu leeyahay umudardana waa haweeney caalimad ahayd oo lagu magacaabo hujayma kolley labaa jirta umudarda umudarda isuqra iyo umudarda ilkubra iyo labadaba waxa qabayn abudarda umudarda ilkubra saxaabiyad weeye magaceeda khayra bintu xadrad la yidhaaho riwaayaadka ma laha iyadu ee haweeneyda dikrigeedu kutubta kusoo noqnoqdo cilmiga badanna lahayd faqihada ahayd waa umudarda isuqra oo iyaduna zawjadii un abudarda ah saxaabiga jaliilka khayrana waxaa la odhanayayna hujayme ayaa la odhanayay ee waa taabiciyad iyadoo caalimadna way ahayd bal dumarkii taabiciyaadka ahaa marka cilmi iyo zuhdi la eego dee kuwii ugu mudnaa bay ahayd oo laba haweeney laba ayay soo qaadaan culimadu ay dumarkaa ka dhigaan kuwii ugu mudnaa dumarkii taabiciyaadka oo dhan ama taab dee taabiciyaadka ahaa waa umudardaadan aan hayno iyo haweeney kale oo moxamed ibnu siriin iyo ay walaalahaayeenoo xafse bintu siriina labadaasba ugu mudnaaba dumarkii taabiciyaadka ahaa wa bintu siriina wa umu darda khayru nisaa macrifata wazuhda suyudiba alfiyadiisa ku yidhaah bukhaarina meel waxaa dhacay kitaabu salaad kaba mida isagoo umu darda say u fadhiisan jirtay markay atixiyaadka u fadhido soo qaatay ayaa wuxuu cibaaru raaciyey wa kaanat faqiihatan haweeney faqiihayd oo san buu usoo qaatayba habkaasay la iman jirtay sidaasay u fadhiisan jirtay sidaa raggay u fadhiisan jirtay marka atixiyaadka u fadhido ee waa istinaase deetu yihi wa kaanat faqiihatan ujeedadu haweeney faqiihayd oo haweeney aada u mudan baan leeyahay umudardaa wuxuu yihi saxaabigaasi qaala awsaniyi wuu ii dardaarmay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa bitiscin sagaal khaslo ayuu ii dardaarmay wuxuu yidhi laa tushrik billaahi shay-an waa khasladii koobaad dee shirkina waa dembika ugu weyn in ilaahayba dhaafin hadduu ruuxu kuba dhinto ilaahay waxbaa ugu shariig yeelin wain qudicta ha laguba googooyo aw xuriqta ama ha laguba gubo oo macnaha haddii dee lagaa doonayay inaad ilaahay u shariig yeesho oo lagu ciqaabo jidhkaaga la googoynayo ama dabba lagugu gubayo iimaankaaga ku adkayso ku sugnow oo ilaahay ha u shariig yeelin taas buu idhi waa khasladii koobaad adiguna marka la eego casiimadii waa waxa weeyaan taasi waxay noqonaysaa sidan xadiidka inoogu sugan walow dee arrintu hadday noqoto imaka qadcigan iyo xarqigan iyo dhib weyn laguba samaynayo oo laba qasbay ruuxa iimaankiisuna uu ama ama qalbigiisna iimaankii uu kuba negi yahay uu kelimo kufri afka kagaba dhawaaqo arrintani markay heerkaa gaadho ruksa ay jirto oo ilaahay dhi ilaa man ukriha wa qalbuhu mudma-inun biliimaan si qadiyadii iyo qisadii camaar ibnu yaasir iyo taasi waa rukso ee laakiin casiimadii tan weeye wixii fadliga badnaa tan weeye maqaam sare oo shahaadana laguba mudanayay marka xataa ha lagu googoynayo ha lagu gubaye ilaahay haw shariig yeelin walaa tatrukana ha ka tegin asalaata salaada almaktuubata la faradka yeel ee faradka ah ee dee marka la eego cibaadaadkii tiiyo marka bacda shahaadateyn ugu mudnayd ahayd mutacamidan xaalatay adigoo u kasaya dee hadday hurdo kugu dhaafta ama ilow macduur baaba tahay ee adigoo u camdiyaya salaata kaba tegin waman taraka ruuxa ka taga mutaca salaadii maktuubada ahayd mutacamidan xaariya isagoo u bareedhaya bari'at minhu dimmatu bari'at way beri noqonaysaa minhu xaggiisa addimmatu dimmadi macnaha cahdigii ilaahay iyo ilaalintiisii iyo xifdigiisii ruuxacayn muslimka ah ee uu ilaalinaye uu dhowraye uu lahaa ee uu isagu haystay marka la eego ammaan iyo xifdi ilaahay kaas beri bay ka noqonaysaa waabatan dee xataa dhiiggiisiiba ay noqonayso in la daadiyo ama kufri ha loo daadiyo ama xad ahaansay culimmada qaarkood leeyihiin ha looba dilaba ee in ma haysanayo magantii iyo xifdigii iyo ammaankii uu kuba sugnaa markaa hore ee ilaahay xifdigiisii iyo magantiisii iyo inuu cahdigii kuba jiray ahaa beri buu kaba noqonaya ee bal markaas salaadaasna ha kaba tegin walaa tashrabana alkhamra khamraha cabin waa khasladii saddexaad fainahaa miftaaxu kuli sharin shar kastaba furo ayay u tahay oo dee caqligii shaksiga xumaan kasta ka joojinayay ayay meesha ka saaraysaa kol hadduu ruuxii caqligii kaba tagana wax uu deynayo ama ka joogsanayo oo xumaani ma jirto haddaba shar dhammaanteed bay furoba u tahay waxa weeyaan iyada khamrana ha u dhowaano ha cabin waadic waalideyka maxalu shaahidku halkan weeye uu baabka usoo qaatay labadaada waalid adeec oo labadaadii waalidna maqal oo adeec waid amaraaka ha kuba amreen an takhruja inaad ka baxdid min dunyaaka adduunyadaada ama wain amaraaka hadday ku amraan an takhruja inaad ka baxdid min dunyaaka fakhruj lahumaa waa daacadooda daraaddeed ugaba bax ba labadaadii waalidna adeec baari u noqo oo u samafal wixii cuquuq keenayo dhammaan dhammaantoodna mid yar iyo mid weynba iskaba ilaali marka dee daacadii waalidku haddii macsiyo ay ku amrayaan horena waa tii wain dalamaahu baab aynu ugu soo aragnayba haba dulmayeen isaga ee haddii arrinku uu yahay macsiyo inama adaacatu bilmacruufi baa rasuulku yihi waxa wax laigu adeecayo madaxdii lagu adeecaye waalidkii lagu adeecayo ciddii kale bardaacadiisu ay mudnaydna laguba adeecaya waa shaygii macruufka ahaa ee wax macsiyo ah laa daacata limakhluuqin fii macsiyati اlkhaaliq laakiin wuxuu haddaanu macsiyo ahayn oo ruuxa wax khuseeye uu yahay umuurha adduunyadiisiyo waxaa kuba tacalluqo uu yahay ee daacadii waalidku shaygii mubaaxa ahaa shaygii bal aan macsiyo ahayn waa tan imika halkan ay nooguba sugan tahay oo adeeco waalidkaa kuba adeec weeye wixii aan macsiyo ahayn ee laakiin macsiyo iyada tarjamadna way noo qeydnayd waalidkiina laguma adeecayo madaxdiina laguma adeecayo baltan waynama araaka an takruja min adunyaaka fakhruj lahuma walaa tunaazicanna hala doodiinoo awlaata alumuuri dadka awlaata alamri dadka amarka iyo wilaayada leh madaxda ah wain ra-ayta aada aragtidba annaka adigu anta ka ku xaqle ee kaga habboon iyo waxyaalaha inaad tahay aada aragtidbe oo khasladan kalena rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh wuxuu amrayaa daacadii dadka iyagu madaxda la adeecayay iyagana waxaan macsiyo ahayn baa laguba adeecayaa ka tagii laga tegayey iyaga dee waxa weeyaan haddaan kufri cad laguba arag sidii rasuulka ilaahay yidhi lan tarow kufran bawaaxan oo xujo iyo suldaana u haysataan waxaan inu kufri yahay taa haddaan laguba aragna inaan dee laga baxayn daacadoodii iyo maqalkoodii iyo yeelitaankii la yeelayay markaa shaygan ay dadka farayaan hadduu macsiyo yahay waa ta aan soo sheegno laguma adeecayo laguma adeecayo laakiin iyadoon shaygan aan dee macsiyada aan lagu adeecin iyo khuruujkii daacadooda laga baxaye laga hor imanaye inta hub la qaata la doonayay in layskaba rido taasoo kale labay kala noqonayaan marka shaygii xaqa ahaa waa la odhan wixii munkarka ahaa iyo macsiyay dadka waxa weeyaan ugu yeedhayeen ama ay farayeenna laga laguma raacayo ee laakiin hadda khuruuj iyaga daacadoodii laga baxo oo laga hor yimaado sabirka lagu sabro jawrkooda iyo dhibkooda laguba sabro in ayaa ka sahlan oo ka fudud mafsadada weyn ee kaba mafsadada kuba sugan baa ka yar mafsadada kaba imanaysa fawdo timaada iyo iyadoo dee fitani ay timaado dhig la daadiyo duruqda ay aamin noqon weydo taasoo kale ay dhacdo saa dee imaka waqtiyadeennan aada isagaba badan marka inta aan ficilkoodan iyo waxay samaynayaan kufrigaa cadgaadhin dee khuruujkii iyo bixiddii lagaba baxayay waa tan bay noqonaysaayo waxa la isfaraya in wixii macsiya laguma adeecaya laakiin taasi kama dhigna daacadiisii guud ahaan kaba baxa oo haba min markaa taas kama dhigna adeeca oo maqla oo sabra oo wixii dee dhib ah ee idinku aad tirsanayseen u adkaysta haddaanay arrintu ahayn wax dee kufri cad oo aad dee ilaahay xaggiisa suldaan iyo xujo cad a ugaba haysataan oo taasi ay keento markaa inaan asal ahaan laba maqlin haddii dee aan fitno weyni kaba ratimayna ay noqoto in layskaba rido haddaba walaa tunaasicunna tunaazicanna waa shaksi baa la hadlay hala doodin oo wulaata alamri dadkii iyagu madaxda ahaa waa fii wilaayatihim taasba weeye oo intaa ficilko bal maalan aanay kufri xoog taas gaadhin in ama waxa weeyaan idinku daacad arrinkoodii iyo wilaayadoodii ha kula doodna bal ictiraadkii iyo ka bixi daacadooda laga baxayo weeye tan imaka halkan maqsuudka horta uu yahay laakiin shaygii munkarkaa cidna laguma yeelayo ama laguma adeecayo wain ra-ayta anaka anta macnaa anta alaxaq iyo taasoo kale iyo inaad adigu aada aragtidba e laakiin samcigii iyo daacadii la kaalay walaa tafrir ha cararin min azaxfi markaa dagaal gaalo iyo gaaliyo islaam ay iskaba hor yimaadaan ee jihaadkii ay tahay ha cararin oo adigu ha ka cararin dee dagaalkii wain halaagta aada halaagsantid bo xataa sabirkan iyo sabaadkan hadday dhimasho aada dhimataa ay ka dhalanayso iyada ha cararin wafara asxaabuka adigu aada halaagsantid asxaabtaadna haba cararin oo dadkii kale dhinacaaga joogay hadday cararaan adigu iyagii ha ku dayane adkow oo ku sabir allahuma haddaanu dee sii qur-aanka suuratu anfaal inooguba sugnayd isagu daa'ifo kaleo muslimiintii ka mida oo uu ku xoogeysanayo uu xaggooda aanu u tegeyn daa'ifada ama aanu israahiin soo rogaal celi oo kaleo dee xaalo kale iyo xeelo dagaalun aanu bixidiisa iyo tani ahayn bal markaa sabir weeye oo sugnow oo ha markaa ha ka cararin waayo dee maalintaas alfiraar min azaxf waa taa rasuulka ilaahay dunuubta waaweyn ee toddobada muubiqaadkaaba uu kuba daray walaa tafrir min azaxfi wain halagta wafara asxaabuka waanfiq bixiyo nafaqe min dawlika duulika baa ii taallaha e laakiin da-du way fadxisantay aniga dee horta xarakada asalkee waa sacadaada iyo inta karaankaaga iyo hayntaada weeye calaa ahlika ehelkaagiina oo ehelkaagii dee ilaahay hadduu ku waasiciyeyna waxa weeyaan ha ku cidhiidhiyin haddii kalena dee nafna laguma kelifayo waxaani karayne waa sacadaadii iyo qudradaadiiyo intii karaankaaga ahayd ehelkaagii iyo dee dadkii nafaqadoodu ay ku saareed kaba nafaqeen walaa tarfac ha kor yeelin casaaka ushaada waxa weeye calaa ahlika ehelkaaga korki oo bal mala cala iyo can labadaba halkan way kuba dabdiya ama riwaayaadku way kuba yimaadeen baan ujeedaa cala baa inoo taallaan filaya ama horta waa sida ii taalla iyadaa ha kor yeelinoo iyaga dushooda ha qabanoo waa nahyin la yskaba nahiyayo darbigii waxa weeyaan dee dadka sida qoyska ama haweeneydii la garaacayay oo kale ama la uleynayay oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh maray dumar badani usoo ashkatoodeen oo darbigii raggooda ay kaba soo ashkatoodeen waaba kii yidhi rasuulka ilaahay kuwa dumarkooda laynaya ama uleynaya khiyaartiina maaha kuwooda kuwiina fiicfiican maaha kuwa doorkiina maaha marka iyaga hadul qabanino ha koryooyin calaa ahlika waxay keenaysaa waa taa nahyintii darbiga la isuba diidaya oo dee maslaxo iyo mafsadu baa qaaliban kaba ratibanta suurooyin bal matalan saain waxa weeye haddii ay kooban tahay oo nushuus markuu yimaado oo maslaxana meesha ay ku sugan tahay darbi aanu mubarixayn la leeyahayna waxbaa kaba imanaya taas waaba tii naskii qur-aanke laakiin rasuulka ilaahi muxuu yihi kuwa dumarkooda laynaya garaacaya ama dilaya khiyaartiina maaha kuwooda fiicfiicanna maaha kuwiina toosan ama hagaagsan maaha haddaba walaa tarfac asaaka calaa ahlik oo calaadii waxay keenaysaa darbigii inuu iyagii ama dee ushii lasoo ushii la kor yeelay iyagii waa u la doonayay in laguba dhufto riwaayadka qaarkood baa can ahlika kuba yimoo taasna macnuhu kuba xambaaran yahay waa dee had iyo goor edbintoodii iyo waa ehelkii guud ahaanbe tarbiyadoodii iyo edbintoodii dee ha ka gaabsanin edbe oo si dariiqii toosnayd iyo bal matalan waa iyaga ilaalintoodii iyo xafidkoodii laba kaalay taasoo kale haddii la yidhaha can ahlika ushaada ehelkaaga ha ka koryeel macno waa taadiibkoodii baa la isfarayaa tarbiyadoodii iyo dhowritaankoodii iyo ilaalintoodii taasba weeye ayay noqon can ahlika haddii laba yidhaah walaa tarfac asaaka calaa ahlik waa khifum cabsi geliyo filaahi ilaahay daraadiyo macnaa cabsi gelidu waa tarbiyadii edbintii dhowritaankii iyaga laba dhowrayay ilaahay daraadii oo dee xumaantii kaba jooji waa taa layna amray ehelkeennii iyo nafteeniiyo inaan kaba ilaalino dee cadaabkii ilaahay aan kaba ilaaliniyo cadhadiisii ilaalintiina waxay noqonaysaa ama cabsigelintanna xumaantii in lagaba joojiyo gacmahoodii la qabto oo iyaga waa tarbiyadoodii iyo ta'diibkoodii waaqifun fi llaahi caza wajal bal umuuraha ama sagaalka arrimood baa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh amray buuri xadiidka walow ragga qaarkood sanadkooda maqal kuba sugan yahay ibnu maaja oo kale laba qidca iyobuu xadiidka ka wariyaa imaam axmed iyo may dhammayn horta halkan riwaayada marka la eego abudarda oo dee qeybo kalena hadday salaada tahay hadday shirkiga tahay iyo khamradan iyo jumlo jumlo iyo qayb qayb haddaan eegno inta badan nusuus kale oo shaahid u ah oo xoogeynaysa ayaa bal waxa weeye aynu haynaayo markaa majmuuca xadiidku waa xadiidka ee xoogga leh albaanina uu saxiixada ama saxiixu ladabi lmufrad kuba soo arooriyey isagoo sam ah oo imaam axmed wariyey waa jirtaa laakiin uu kaba wariyey mucaad ibnu jabal halkan abudarda ay too sanadkiisana inqidac kuba sugan yahay bal waa xadiidka weyn ee qeybaha badan inoo kulansaday kolley maxalu shaahidkuna waa inta waalidka kuba tacalluqsan xadaثna mحamed بن kaثيiri qala xadaثna سufyaan عan caضا bn الصaئb عan abihi عan cabdالlahi بn cmri xadiidka casharkii ka horeeya baan kusoo maray allahuma halkaa mحamed بn kaثيir ba abu nucaym uu kuba sugnaa waa xadiiث uu soo celiyey markaa noqonaysaa waayo inta kalena sanadka horeynu usoo aragnay waa intan aan kuba jirnay abwaabta ama casharkii ka horeeye qaala wuxuu yihi cabdاllahi bnu camrin jaءa rajulu nin baa yimi ilى الnabiyi salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay buu u yimi faqaala wuxuu yihi jiئtu waan imi ubaayicuka oo waxaan kuugu imi dee beledkiisiina waa ka yimi madiine ugu yimi waan imi ubaayicuka anigoo kula ahditamayo kula mubaayicoonaya cala alhijrati oo waxaan u imi inaan bayco iyo ballan kugula galo hijradii inaan soo hijroodoon ka imaado dhulkayga iyo halkii xoolahayga iyo dadkaygu joogeen oon madiino joogon jihaadadana ka qayb galo wa taraktu waanan ka imi abawaya labadaydii aabbo waa aabii hooyadii yabkiyaani iyagoo ooyaya ama xaalay ooyaan oo ujeeddadu dee iyagii waa ninkaa weyn buu ahaa iyagii haatan way awood gabeen inuu la joogay doonayeen tegiddiisan raalli kamay ahayd marka labadaydii aabbo ooyayana waan kaga imi reerkii qaala markaa rasuulkii ilaahay wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh irjic ilayhimaa iyagii dib ugu noqo oo fa adxikumaa ka qosli kamaa abkaytahumaa si aada uga ooysay oo si aada uga ooysay faraaqaaga weeye katagga aad kaba tagtay aada ugagaba oohisay u laaban oo la joogo iyagii u ixsaan falo u adeeg oo kaba qosli si aad ugaba oohiso dee horena waa taan u soo aragnay ee xadiid kale iyo ama axaadiid kalena way jiraan ka ku xigaana waa macnahaase umuurahan markaa dee iyaga khidmadooda iyo birigoodu waaba fardu cayn buu ruuxii kuba yahay marka cibaadaadkii kaliya umuurihii kale waa kaba horeynaya jihaadkii marka aanu fardu cayn noqonna iyo dee hijradan iyona idankooda ayaa dee kuba xidhnaanaya hadday u idmaanna waa se haddii ay diidaan kolley waa jaanibkii lagu adeecayo wax kale maaha maha macasiyo dee iyo daaco laga tegayo iyagii laguba adeecaye laba daaco meesha gudboonaatay ayaa tii weyneyd la horreysiiyey daacadii bira alwaalid iyo daacadan kale hijradii iyo jihaadkiiyo kaba imanaysay ee waxa weeyaan markaa tan oo isaga cid halkiisa gelaysa aanay jirin ayaa lagaba horreysiiyey tii kale dee dad kaloo badiilina ay jireen oo meeshiisa gelaysa ee isagana si gaara aan farad cayn aan uguba ahayn baa lagaba horreysiiyey arrinku markaa maaha hadday iyagii jihaadkii ay yidhaahaan kaba tago uu kaba tegay macsiye lagu adeecay arrintu maahae waa laba daaco meesha gudboonaaday ayaa tii weyneyd la horreysiyumbaa markaa uu noqonaya arrinku bal xadiidkan marka la eego asalkiisu dee waa taa hore baan usoo sheegno saxiixu kuba sugan yahay lafdigan ibnu maaja iyo keyrkiiba haba wariyeen xadaثna عaliي بن الjacdi qال أخbarana شhucbaة can xabiib bn abi haabiti qaala samictu abاlcabaas الأcmى waa nin taabiciy oo shaacirna ahaa can cabd لlahi bni camri qaala jaءa rajulu nin baa yimi ilى الnabiyi slى الlahu عalayhi waslm yuriidu xaal uu doonaya aljihaada jihaad faqaala rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi axayun kuwa nool mayin waalidaaka labadaadii waalid miyay nool yihiin qaala wuxuu yihi nacam ha faqaala wuxuu ihi fafiihimaa waa iyaga sha'nigood adeegitaankooda birigooda iyo ixsaanfalkooda aduu ixsaan falayso eed fajaahid jihaado ujeeddadu inta karaankaaga ah la kaalayoo naftaadii waxaad ku daalisaa waa iyaga marka la eego birigooda khidmadooda daacadooda raaligelintooda taas oo rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waa dee waalidka birigiisiiba ka horreysiiya jihaadkii dee waana xaqa weynee waalidku leeyahay khaasatan markuu waladkii u baahan yahay haddii ay iyagiisan oo kale imika waa kuwa ooyey sida suuradaa hore xadiidka hore waxay u ooyeenna waa baahida ay u baahnaayeen iyagoo firaaqa nacayay oo kale rasuulku waa celiya salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kolle bila arrintanna way tacaduday oo dad kala duwan baabay kaba dhacday rasuulka ilaahay inuu umuurahan amray baabu man adraka waalidayhi falam yadkul iljannata wuxuu u baabaysan yahay baabu bayaani man shaksi balbaabkii caddayntii weeye adrakaga soo gaadhay waalidayhi labadiisii waalidoo waaweynaaday oo dee joogo oo falam yadkul aan gelin aljannata waa iyaga sababtoodii aan ku gelin taas bal wixii kuba yime ku soo arooray xadaثna khالد بن مkلd qال xadaثna سليمان بن بلال qال xadaثna سhayل عن أbيه عن أbي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qاaل wuxuu uhi rasuulka ilaahay raqima wuu duloobay anfuhu sankiisii raqima anfuhu sankiisii waa duloobay raqima anfuhu wuu ku celceliyey rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عalayh saddex goor buu ku celiyey markaasay qaalu idhaaheen yaa rasuulullaahi man waa iyo ruuxa dee sankiisii dulloobay ama aada cibaaradaa kaba cabirtay qaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh man adraka waxa weeye man adraka ruuxa soo gaadho waalidayhi madraka uu gaadho faacilka waa inoo dambeeyaa waalidayhi labadiisii waalid uu haleelo cindow isaga agtiisa waa isagoo jooga alkibaru weyne oo labadiisii waalid baa waxa weeye waa weynaadeen way gaboobeen waxay u baahan yihiin cid wax u qabata ag joogta u khidmaysa aw axadumaa ama mid ahaan oo fadakhala galay markaa annaara naaro janno iyaga birigoodii iyo khidmadoodii u adeegoodii janno ku geli waayey taqsiir iyo gaboodfal uu ku gaboodfalay xagga marka la eego dee birigoodii iyo khidmadoodii taas naar kuba galay ama jannadii ay taa kuba dhaaftay ruuxa caynkaasa weeye oo ruuxaasi waa ruux duloobay lafdiga raqima anfuwa asalka horeyn waa lasiqa anfuwa biraqaam aniga ruqaam baa itaale bal waxa weeyaan raqaam waa ciiddaa la idhaha ama turaabkaa la idhaha ra-duna waa la fadxiyaa sankiisii wuxuu ku dhegay ciid oo dee waxa weeyaan macnuhuna waxa weeye sidaan dee kuba laqbaynayo waa dulinimo iyo khizi iyo taas uu ruuxaasi laba kulmay macnaha xadiidkuna waxa weeyaan biriga labada waalid loo samafalo marka ay waaweynaadaan oo markaa dee iyagii awood ay gabaan ay u baahan yihiin cid wax u qabata cid la joogta cid u khidmaysa sii dee markii adigu aada yarayd iyaga aada ugu baahnayd baa maalan dee iyaga aada uguba baahnayd dee taas inaad waxba qabsan karaynee dacfigaagi oo kale markay noqoto ay u baahan yihiin iyagii khidmo iyo nafaqo iyo taas oo kale waxyaalaha caynkaasi ee ruuxu hadduu laba yimaado sabab waxay tahay janno uu kuba galo taa haddaba ruuxii halkaa ku gaboodfala ee iyagoo baahidaasi ay jirtay waa weynaadeen oo waxay qabsan karaan oo sidaasi aanay jirinoo maalintii ay u baahnaayeen waladkoodii ahayd iyagii sababtood janno ku geli waaye birigoodii iyo khidmadoodii kuba gaboodfala jannadii way dhaafaysaa dee waabay nuuxu mudanayaa naar buu kuba mudanayaa markaa ruux caynkaasa weeye ruuxan rasuulka ilaahay kaba warramayay ruux dulloobay inuu yahay ruuxa isagoo waa sababtii janno uu ku geli lahay agtiisa taalo iska dayacay tii ku gaboodfalay ee janno geli waaye saa naar kuba galay macnaha waalidkiisii sababtii janno ku geli waayey waa taqsiir xaggiisa ka dhacayo tafriid khidmadoodii iyo birigoodii ruuxa caynkaasa weeye kaa uu rasuulka ilaahi lahaa raqima anfu waana xadiid muslim saxiixiisaba inooguba sugan oo inoo saxiixa baabu man bara waalidayhi zaadahu اllahu fii cumri bal casharka intan yar wadi karna waan yar wadayna waana axaadiidta kolley iska daahira macnahoodu weli baabkii birigii waalidkan kuba jirnaa man bara waalidayhi labadiisa waalid ruuxa u samafala zaadahu اllahu fii cumri ilaahay cumrigiisa ayuu u siyaadiyaa oo birigan waalidku sidaa uu janno looguba gelayo ayuu baraka cumrina yeelanayaa oo ruuxii ilaahay cumrigiiba ugu barakaynaya xadaثna asbq bn اfaraji qaal akhbarana bn wahbi can yaxya bni ayuba can zaban bni faaidi can sahl bni mucaadi can abihi qaala anahu qaal bal xadiidka sanadkiisa asbq ibn اlfaraj waa imaam faqiih ahaay oo aimadii dee imaam malikna intay laba kulantay cilmiga badanna kaba xambaartay ahaa waana nin reer masar oo isagoo markii mixnadii bilaabantay ahayd dadka lagu qasbayey qur-aanku waa makhluuq inay yidhaahaan ee waqtigii maamuun bilaabantay isagoo dee mustatir oo umuuraha dee meelo ku dhuumanayo arrinkaa iyo mixnadaas buu dhintay kolley waa nin caalimana ibn wahbina waa imaam aada u weyn oo heer sare ah oo cabdullaahi ibn wahbin la idhaha aimadii dee isna imaam maalik asxaabtiisii weeye waana waxa weeyaan caalimo imaam ahaa weeye yaxya bni ayuub maalin dhaweyd baan soo haynay mid yaxya bni ayuub aan idhi abu zurcihii xadiidka warinayey baa awow oo xafiidkiisa ahaa kutubta qaarkoodna aan ka soo naqnaynay inay ka dhigeen khaafiqiya laakiin arrintu inaanay halkaasa ahayn abu zurcahaasna jariir ibnu cabdillaahi baa awow u ahaa waa xadiid abu hureyre uu warinayay baynu ku soo maranay laakiin kani waa nin kale oo dabaqadiisa oo yaxya ibnu ayuub alkhaafiqiya ka maalintaa hore ragga qaarkoodna ay isweydaariyeen weeye waa nin isna faqiihayoo reer masar oo taabi atbaacu taabiciintii raggii ugu weynaada kaba mida bal waxaa jira labada nin ee isku xiga zabaan ibnu faa-id iyo sahl ibnu mucaad kolkol riwaayaadka way yimaadaan san iyagoo isugu xiga kolley tirmidiya abu da-uudiyana waxway ku leeyihiin dee kitaabka kutubtan saxiixa wax kuma laha bal kitaabkeennana waxaa la arkaa xadiidkan inay kuba leeyihiin zaban ibnu faa-idkan waa nin adigu kollay caabid ahaa saalix ahaa laakiin xadiidka daciif buu kuba yahay sar ibnu mucaadna kolley waa nin aima haw hawlab tawhiiqiya isna maqaal kuba sugan yahay bina mucaad uljuhani waa saxaabiya laakiin sahle marka uu zabaan kaba warinayo kolley riwaayadiisu daciif bay noqonaysaa markuu sahl ibnu mucaad zabaan kaba warinayo bal waxaan leenahay dariiqan ninkani waa nin saalixa caabid ahaa ee cibaado badnaa ay yidhaaheen ba in wax alla wuxuu qaban kari laha ama cibaadadaas intii uu laba imanayey wax kuma kordhin kareen oo kuma dari kareen oo dee heerkii ugu sarreeyey buu cibaado uu la yimaado uu naftiisa halkaa ku hawlo kaba gaadhay laakiin dacf xifdigiisa iyo jaanibkaasoo xadiidka kumuu xoog badnayn ama daciif uu kuba ahaa markay sahal riwaayada zabaan noqotona dee ma noqoto taase laakiin markay fadaail dee xalaal iyo xaraam dariiqii lagu warinayay maahe laakiin fadaail alacmaal iyo markay tarkiib iyo tarhiib noqoto waa axaadiid kala duwan oo laguba wariyo culimadu kutubtooda kuba soo saareen taas baaba jirta oo bal in kolley xadiidkan sanadku kaaba weeye marka muxuu yihi waxaana jirta kolley nusqadan anigu ama waxaa dhacday me nusqo kaleo nusqadiinaan filayaaba inay tahay waan filayaa inuu saxiixulisnaad kaba cabiray kolley arrintuna ma noqonayso oo saxiix bal taxsiinna lama odhan karo xadiidkan xasan baa la odhanaya nusqada inay saas ku taalaan filaya waa hadal khaasatan nusqada loo badan yaha sheegaya daarusalaam waa hadal uu leeyahay xaakim xaakim baa xadiidka markuu soo saaray saxiixulisnaad kaba cabire laakiin arrintu maaha albaaniyada kolley daciifka uu kuba soo arooriyey qeybtaa daciifka laakiin waa baab tarkiib baab fadaail waana waxyaalihii xadiidka daciifka meelihii laguba warin jiray weeyaane laakiin saa cibaarada taale waa saxiixulisnaad bal xasan ma gaadhayado martabadii markay noqoto zaban can sahl dariiqu markuu saa noqdo qaala wuxuu uhi qaala nabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi man bara waalidayhi labadiisa waalid ruuxa u samafala duuba lahu macnaa wanaag iyo liibaan ayaa u sugnaatay oo jan u gelayaa weeye ruuxa caynkaasi kale hadduu dee waajibaadkiisii kalena ilaaliyo ruuxaas jan u gelaya waa tan birigooda oo lagaba tagaa naar laguma gelayay duubaana macnaa dee sacaadiya khayr iyo liibaan baa u sugnaatay weeye kolkol waa geed jannada ka midana waa ta ay kuba fasiraan zaad zaad allahu caza wajal ilaahayna waa ziyaadinayaa fii cumrihi cumrigiisuu siyaadinayaayo aduga cumrigii baa ilaahay u barakaynayaayo dee kolleyba beriga si guud oo dee berigii waalidkii iyo qaraabada la xidhiidhiyo iyo waa tii xadiidkii saxiixa kuba yimi baa qaraabada xidhiidhinteeda inay kaba dhalanayso ruuxa cumrigiisa oo loo dheereeya ay kaba dhalanayso qaraabadii dabadeed ama dee waalidkiiba dhaafsanayd ee la xidhiidhinayay hadday taasi kaba imanayso birigii waalidkuna bal barakada cumrigii loo barakaynayo iyo dembi dhaafka iyo janno inuu ku gelayo intuba waxyaalihii lagaba helaya birigii weeye zaad allahu caza wajala fii cumri xadiidkuna waa ka aan sheegay shaanigii baabun laa yastakfiru liabayhi lmushriki de waa tii aynu soo maray oo abu hurayra aharkiisii hooyadii inuu subax iyo galabba ku odhanayay ilaahay ha kuu naxariisto kamaa rabaytinii sagiiran arrinkuna uu ahaa camalfal qowlkii ilaahay uu kuba camalfalayay waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabayaanii sagiira waa layna faray inuu ruuxuu waalidkii u duceeyo inuu ilaahay u weydiiyo naxariis inuu idhaaho rabbi irxamhumaa kamaa rabayaanii sagiiran waa layna faray marka baabku muxuu baabaysan yahay e walow imaka ilaaqaasi jiray ama cumuumkaasi waalidkii in loo duceeyo waladkiisi u duceeyo naxariis iyo dembi dhaaf ugu duceeyo hadduu waalidku mushrig ahaa iyada taa waa laga soo reebayaayo dembi dhaaf ilaahay looma weydiinayo taas buu baabku yahay wuxuu ihi markaa musanifku xadaanaa isxaaqo qaala akhbaranaa caliy bnu xusayni qaala xadaanii abi can yaziid anaxwiyi can cikrimata can ibni cabaasi fii qowlihi caza wajal bal cali bin xusein ibnu waaqid baa la yidhaahaa isagoo ninkan waa nin marka la eego caligu isagu wuxuu leeyahay waa dadkii atbaacu taabiciintii weliba la kulmay isagu maha atbaacu taabiciintina waa kuwii la kulmay kuwii ugu waaweynaa aabihiisa xusein ibnu waaqid oo qaadino ahaa hiqana ahaa bal waxa weeyaan barhkood dee in yar hiqanimada hoosa ugaba dhigeenbe isagu nin isagu atbaacu taabiciintii kamida weeye ama raggii ugu waaweynaa buu kaba mid yahay wuxuu haddaba ninkan uu ka warinayay yaziida naxwina waa nin dadkii la kulmay adigu saxaabo waa soo gaadheen laakiin lamuu kulmin waa nin hiqo ah oo caabidna ahaayo yaziid ibna abi saciid la yidhaaho taasba weeye ninkan yaziidu naxwi cikrima iyo ibnu cabaasna waa dad shude ibnu cabaasna laysuma sheegayo cikrimana waa mawlihiisi aada u macruufka ahaaye wuxuu ihi ibnu cabaas ilaahay qowlkiisii isagoo kaba hadlaya ima yblغana cindaka اlkibara axaduhmaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa ufin ilىa qowlihi kamaa rabayaanii صagiira na waa aayadii suuraة isra ilaahay yidhi hadduu gaadho oo cindaka adiga agtaada waa shaksi kasta lala hadlayaayo dee waalid leh alkibara weyni uu gaadho axaduhumaa labada waalid mid ahaan aw kilaahumaa ama labadooduba ay agtaadii ku waaweynaadaan oo adigii dee aada gacanta ku haysa sida adoo yarba ay gacanta kugu hayeen falaa taqul lahumaa ufin adiga oo dhibsanaya ficil ay laba yimaadeen hadal ay la yimaadeen wax adigoo aada dhibsanaysa k iska daa wax ka weyn ee kelimada ufin oo tilmaamaysa un dhibsi wax la dhibsanayo wixii oon la jeclaysan taa ha ku odhanin macnaha wax ka weyn iskama daayo waa kelimadaa yar ee kooban ee macnaheedu uun yahay wuxuu ruuxu diidayo oo ama uu dhibsaday oo cid kale kaba soo fusho uu taa yidhi ha odhanin ofin marka aayaddu way socotay oo waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira oo waxaana tidhaahaa ilaah u naxariiso sida anigoo yar ay iisoo koriyeen ay iisoo bal matalan dee adigu iisoo rabaynaya inay iisoo korinayaan waqtigii aan yaraa haddaba aayaddaa buu sheegayo ibnu cabaas baa ka hadlayo oo wuxuu yidhi markaa ibnu cabaas fanasakathaa waxaa nasakday khaasatan inta dambe alaayatu aayadii alatii aayadaasoo fii bara'atin suuratu baraa ama towba kuba sugnayd oo ah maa kana lilnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kanuu ulii qurba min bacdi ma tabayana lahum anahum asxaabu ljaxiim wama kaana wuxuu boonaan weeye wax u haboon ama uba banaan may ahayn lilnebiyi nebiga iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeye mu'miniinta wuxuu banaan ma aha an yastakfiruu inay ilaahay dembi dhaaf u weydiiyaan lilmushrikiina dadkii gaaloobay ama mushrikiinta ahaa walow kaanuu haba ahaadeen ulii qurbaa dad qaraabadood ee kol hadduu ruuxu gaalnimo ku dhintay dee ilaahay shirki ma dhaafo marka wax banaanna maaha in la yidhaha ilaahu u naxariista ama u dembi dhaaf ruuxa qaraabadiisii waalidkiiba haba noqdo min bacdi maa tabayana intay u caddaatay dabadeed lahum iyaga waa rasuulkii ilaahay iyo mu'miniinta annahum waa kuwan iyagu mushrikiinta ama dee qaraab asxaabu ljaxiimi inay yihiin dadkaa naar gelayo o ujeeddadu ay gaalnimo ku dhinteen kol hadduu gaalnimo ruuxu ku dhintay dembi dhaaf ilaahay looma weydiinayo naxariis looguma ducaynayo waalidkii aabba ha noqdo hooye ha noqdo ama cid kaleo qaraabadii haba noqdo kolley aayadda waxaa la socotay nebi ibraahim baa suurad kale oon suuratu towbad ahayn ilaahay inoogu sheegay inuu aabihii uu dembi dhaaf ilaahay u weydiiyo waqfir liabi inahu kana min adaliina waa ka marka ilaahay muxuu yihi wama kana istikfaaru ibraahima liabihi markaas oo waxa weye nebi ibraahim istikfaarkiisii waxa weeyaan aabihii u dembi dhaaf dalbe waxay ahayd un intii aanu ogaanin inuu waxa weeye cadow ilaahay yahay ee markuu ogaaday cadow ilaahay inuu yahay dee tabara'a minhu ilaahay uu ka beri noqdo ujeeddadu intii aanu ka warhelin cadow ilaahay inuu yahay baa istikfaarkiisaas ahaa bal dee ilaahay wuxuu hi dee ilaa can mawcidatin wacadaha iyaahu waa ballanqaad ugu ballanqaaday oo suurad kale kuba sugnayd ilaahay sa astakfiru laka rabbi inahu kana bi xafiya ilahay baan dembi dhaaf ku weydiin doonaa marka ay hadallada isu celcelinayeen waalidkiina sida adag ula hadlaya isaguna iyo abati iyo abati lahaa ilahay baan dembi dhaaf ku weydiin doonaa laakiin markii dambe dee loo diiday ee arrinta ay u caddaatay waa kaa ka beri noqday oo taasi markaa ma noqonayso dayasho lagaga daydo nebi ibraahim xaggaa istikfaarka ruuxii mushriga ahaa suuratu mumtaxinana waa sidii kuba soo aroorto dee khaslada un mooyaane dayashaa idinkuba sugnaatay ibraahim iyo bal taas ayaa idinkuba sugnaatay ilaahay kuba yidhi marka wuxuu leeyahy aayaddan baa nasakday oo dee ina aayaddaa hore say u nasakday kolley naskigu markay noqoto salafku wax ka acabsan waxan ay culimadu markii dambe ama usuuliyiin haba noqdeen ama dee muxadisiin iyo ay naskiga ku tacriifiyeen bay u isticmaali jireen oo taksiiskii oo kale iyo ama cumuumkii ama taksiiskii iyo taqyiidkii iyo waxyaalahaas oo dhan naski baabkii bay kaba dhigi jireen shaygan haddaan san uu yahay loo wada qaadanahaynba xataa dee qeyb ha laba qaadanayo oo idlaaqiisii ha la qaydo ama cumuumkiisii ha la khaas yeelee naski bay kaba cabirayeen imika halkan maaha aayaddu mansuuq maaha waa taa layna farayo laakiin markii hore caan bay ahayde waa la khaas yeelay un weeye oo waxa lagu khaas yeelay ciddii aan dee mushrig ahayn ayaa lagu khaas yeelay mushrigii isaga looma ducaynayo lama odhanayo rabbi arxamuma kamaa rabbayaani sagiiran marka waa taksiisune ina naska waxay ahaan lahayd asal ahaanba aayaddan meesha ina ka wada baxdo on laguma camal faline laakiin waa in badan salafku markay naskiga idlaaqaan umuurahan marka dambe kutubtii intay dabdiyeen ay noogu tacriifiyeen naskiga wax ka acamsan ayay u isticmaali jireenoo kolkol qaladna meeshuu kaba yimaadaa ruuxu selafkii aad arkaysaa isagoo yidhi aayaddani waa mansuuq macnihiisuna waaba imaka waxay ahayd takhsiis baa galay ama idlaaqeedan waa la qayday marka ruuxii aan istilaaxood iyo taa laba socon waxaa dhici karta inuu uba qaato inuu mansuuqii yahay oo uu dee markaa ka dhigo ayaadkii la naskha kuba daro qolooyinka naskiga badsadayna meelahay qaladkuugaba yimi ba taasi kaba mid tahay marka tanna waa taa baabkeed weeye halkan uu leeyahay fanasakhata alaayat alatii fii bara'ata aayaddaa suuratu baraa kuba sugan baa nasakday macnaa way khaas yeeshay oo waalidkii mushrigaa meesha way kaba saartay oo isaga dembi dhaaf ilaahay looma weydiinayo looma ducaynayo naxariis looguma ducaynayo laakiin waa ciddii muslimiinta ahayd xataa dee islaamun kol hadduu yahay anagu dee bal maalan fisqibaha kuba sugnaadee waa kaa loo ducaynayo baabu biri waalid mushriki waalidkii mushriga ahaa birigiisi eeg ducadiisii hadduu gaalnimo ku dhintay intuu nool yahay dee hidaaye waa loogu ducaynaya waana looguba yeedhaya laakiin hadduu gaalnimadii ku dhintay looma ducaynayo taasi waa intaan imika ka hore kuba soo aragnay baab kale waa intii uu nool yahay inaan dee gaalnimadiisani keenahayn waalidnimadii may baabiin oo meesha kamay saareen wixii uu isagu kaba doonaye dee macsiyo xumaana lagama yeelayo oo laguma adeecayo laakiin ixsaankii kale iyo waxtarkii iyo nafaqadii iyo halkii bay ku tahay hadalkii fiicnaaye lagula lagula hadlaya iyo waa halkiisii oo waalidnimadii way jirtaa haddaba waalidkii mushrigaa bal ixsaankii loo ixsaan falayay baabkiisii yahay xdثna محمد بن يوسف qال xdثna إسrائيل qال xdثna سimak عن مصcب بن سعد عن أbيه abه سعد بن abي وqاص qال نزلت waxaa soo degtay فيa aniga أربcu آaيaaت aفر aaيadood oo min kitaaب اللahi taعaaلى aفر aaيadood oo kitaabka ilaahay kamida ayaa aniga shaأnigayga kuba soo degtay tii koobaad waa tane kaanat أmi hooyaday waxay ahayd xalafat mid dhaaratay anlaa taakula inaanay wax cunin walaa tashraba aanay wax cabin xataa ufaariqa ilaa aan ka tegayo onde maal muxameda sala allahu alayh wasalam moxamed macnaa uu islaamay isagoon waliba labaatan jir gaadhin buu islaamay hooyadii ayaa arrinkan dee ka soo horjeedsatay waana maka ayaa la joogaa markaasay iyadii sade imaka laydhaa ruuxu suu cid kale culays uba saaro cuntadii buu joojiyey waxay daysay waxay cunaysay iyo waxay cabaysay isagay culays kusoo saaraysa oy leedahay dee ilaa anu waxna ma cunayo waxna ma cabayo ilaad ka tagto diintaada bal sa saxiixa muslim iyo inooguba sugan ayaa waxay ku tihi sow malihid ilaahay baa i amray waalidkay inaanu ixsaan falo hooyadaa baano waxaan ku amraya inaad ka tagto waxan aada gashay taas bay tidhi de markii dambe ay cuntadii muddadii ku dheeraataa dadkeedii waa kuwo kale ay dhashay ayay afkeeda intay kala furaan iyo weliba wax isugu qabtaan qor iyo yergeliyaan si aanay dib isugu qaban ayay saa cuntada ugu qulaaminayeen adugu kollay si may islaamin iyadoo siibay kuba dhibatee laakiin dee tan kumay dhaba markii dambe cuntadii dib bay u cunteen laakiin jahdi badan dabadeede faanzl allahu caza wajal marka ilaahay baa soo dejiyey buu ihi wain jaahadaaka calىa an tushrika bihi ma laysa laka bihi cilm falaa tudichuma wasaaxibumaa fi dunya macrufa maxalushaahidku wasaaxibhumaada wey oo haddii labada waalidee waxa ka horeeyey insaankii waxaanu u dardaaranay waa ayaddii inoogu soo bilaabay kitaabka casharkii waa intii uguba horreysay iyo baabkii ugu horreysay labadiisa waalid wanaag inuu u ixsaan falaan uba dardaaranay taasaan farnay ilaahay baa yidhi haddaba hadday iyagii ku dadaalayaan oo iyagiibaa waxa weeyaan isku hawlay kuba dadaalaya inay ruuxii gaaleeyaan ama inuu ilaahay uguba shariig yeelo waxaanu cilmi ulahayn falaa tudicma ilahay waxa uhi taa haka yeelin ha ku adeecin ha maqlin jaanibkaan laakiin maxaa ilaahay raaciye waa maaha un waalid caadiye una waa waalid doonaya ilmihiisii inuu gaaleeyo oo uu riddo ku xambaaro kii baa ilaahay yidhi wasaaxibumaa fi dunya macruufan taa ha ku adeecine laakiin adduunyada suxbadooda fiicne dee aakhira beri bay kala yihiin oo shaqo iskuma laha ee adduunyada suxbadooda fiicne iyo hadday tahay ziyaaradii iyo hadday tahay kelimadii fiicnayd iyo hadday infaaqii tahay iyo wixii taas ma dhicin waalidnimadii meeshii way taallaa xaqii waalidkooli waa joogaan oo saaxiibhumaa la saaxiib fi dunya macruufan waa aayaddii koobaad taas wthaaniyatu tii labaad inii anugu kuntu waxaana akhadtu mid qaaday sayfan sayf acjabanii cajab geliyey faqultu waxaan ihi yaa rasuula allahi hablii haada isi macnaa dagaalkii beder bay ahayd waxyaalihii qanaa'imtii buu seef isaga jeclaysay buu kuba arkay nin geesiyana weeye seeftii buu intuu soo qaatay rasuulkii ilah yihi tan isi dee seef uu isagoo salabkiisii ku jirtay oo isagu tii uu helayna may ahayn isi buu ku yidhi fanaزlat rasuulka ilaahay wuxuu amray inuu halkii uu ka soo qaaday dhigo uu kusoo noqnoqday m laba mar labaad mar saddexaad isagoo kolba le ma cid kalaa la siinoo dee anigo waxaan taro kale aan tarahayn baa seeftan heli doona markaasay aayaddani soo degtay yas'aluunaka can اlanfaali qul ilanfaalu ilahi macnaa waxay ku weydiinayeen waa khanaa'imtan iyo xoolahan waa intii dee beder bay ahaydba intii aan axkaamteedana lasoo dejin bay ahayd cidda le iyo sayl ilaahiy rasuulkiisa alo halkii de ay u arkaan bay dhigayaan rasuulka ilaahi markii dambe isaga uu yeedhay oo wuxu uhi markii hore waxaanan lahayn baad iweydiisanaysa imaka waa tan eh uu siiyey والثالثة ti سdexaad iنii anigu maridtu waan xanuunsaday faأtاanii rasuul الlahi صلى الlaه عليه وasلم rasuulki ilaahi baa ii yimi faqultu waxaan idhi yaa rasuul الlahi inii uriidu waxaan doonayaa waa xajaة الwadaac bay tani ahayd aadna uu cuslaayo malaa wuxuu isii waad dhimanaysaa waxaan doonayaa an qsima an aqsima maali xoolahayga inaan qaybiyaa fa usii biلنiصfi markii hore wuxuu yihi dhammaan ma wada bixiyaa inan unbaabay dhexlaysa dadkan badan intaanu dhalin bay ahayd markaasaa wuxuu yihi nisfi ma ku dardaarmaa faqaala laa muri may ha ku dardaarmin xoolaha barhkii faqultu waxaa ihi athuluthu thulu ay ayajuusu liyo thuluthu way may banaantay thuluth inaan kuba dardaarmo fasakata uu aamusay fakaana thuluthu adigu laakiin kolley xadiidka duruqdiisa kalena thuluthkii inuu banaan yahay rasuulka ilaahi waa u sheegay walu ihi weli waa badan yahay thuluthkuna fakaana huluثu hulثku wuxua bacdahu intaa dabadeed jaa-izan oo ruuxu inuu maalkiisa saddex meel ahaan dardaarmo iyadoo xataa dad warasi ay joogaan waa wax banaan buu noqotay walow ay habboontahay in hulukaba lagaba yareeyo waraabicatu tii afraadna waxay ahayd inii anigu sharibtu waxaan cabay alkhamra khamran cabay maca qowmin qowm macii min alansaari ansaar kaba mid ah oo ansaar kaba mid ah ujeedada madiinay ahayd bal suurada horena aayad gaaroo soo degtay ma jirtee laakiin xukumka xadiidkaas soo arooro isba qayb waxyigii kaba mida waa wax dee bal maalan isaga shanigiisii kuba tacalluqsanaayo markii dambena dadkii loo cadeeyey inaan dee thuluth wax ka badan la dardaarmi karin laakiin thuluth iyo wixii ka yar la dardaarmi karo waana waxyi wamaa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyin yuuxa ta afraadna waxay ahayd isagoo maalin meel marayay qolooyin kale oo ansaariya muhaajiriin ahayd ay u yeedheen oo yidhaaheen kaalay haddaad noo timaado cuntona waanu ku siin khamrana waanu ku siin intaan khamrada la xarimina way ahayd waana madiinaa la joogaa meel beeray joogeenoo isaguna waa u yimiyo meeshii wuxuu arkay iyagoo dee khamrana haysta malaa neefkeeloo la qalay madaxiisiiyo intii horena ay dubanayaanna way haysteenoo meeshii buu yaalay halkiibaa adigu khamradiina wuu la cabay dee neefkaas geela waa intii inta luquntii iyo malaa madaxiiyo bay ahaydna intii ay dubteenna kii uu la cunay waa ansaariya muhaajiriinna waa la wada joogaa adigu hadal baa bilaabmay markaasuu isagu yidhi markii dee caqligoodii tegey muhaajiriinta ka fiican ansaarta waa sacad baa odhanaya nin ansaaroo joogay baa isna xanaaqay meeshiina waa la fadhiyaayo deetanaa dhacday oo muxuu yihi markaa fadaraba wuxuu ku dhuftay rajulu nin oo minhum waa ansaar kaba mid ahaa anfi sankaygiibuu bilaxyi jamalin waa madaxii ayo ay dee dubteene neefka ama awrkaa madaxiisii labadii daadmid ahaan oo dee hilibkii ay kaba cuneen ayuu ku dhuftoo sankuu kala helo sankuba u kala dilaacay oo sankuu dilaacnaan jiray sacad oo calaamad kuma taallo markii dambe aan ka go-in bay ahayd be waana hadalkaa uu yihi صaxiixa muslim baa iyadoo dhan ay nooguma sugantay inuu yihi ansaar dee muhaajiriinta ka khayr badan markaasuu ninkana ka xanaaqay ti oo adigu daankii intuu qaaday ee wax ka cuneen buu ku dhuftay rasuulka ilaahay buu yimi faataytu nabiya salى اllahu alayh wasalam faanzla allahu ilaahay baa soo dejiyey caza wajala taxriima alkhamri waa khamrada taxriimkeedii baaba markii dambe go-aanka ahaa aayaddii suuratu maa-ida ayaa soo degtay buu leeyo aayaadkaasba aniga sababtay bay kuma soo degeen maxalushaahidkuna waa ta ugu horeysa wey wallah subxana wa tacala alam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم ربنا ولا تنقصنا عنا ولا تهنا عضنا ولا تكرمنا ولا تحنا ولا تكثر علينا وربنا